aan ku bilownay maxkamadda sare ee puntland ayaa maanta riday xukunka kiisa kufsi oo gabar loo geystay bishii saddexaad ee sanadkii laba kun iyo sagaal iyo tobanka gabadhaas oo markii dambena geeriyootay wariyaha v o eda nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan magaalada garoowe ka soo diray dhegaysiga kiiska oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay ka socday xabsiga weyn ee magaalada garoowe ayaa ugu dambeyn maanta ka soo saartay go-aan maxkamadda sare iyadoo maxkamadda la hor keenay saddex dhallinyaro oo ku eedeysnaa falka kufsiga xeerlaali ku-xigeenka guud ee puntland maxamed xareed faarax oo ka hadlay goobta ayaa sheegay inaysan ku soo qancin xukunkii maxkamaddii racfaanka ee ugu dambeeyey sababta aanu racfaanka u soo qaadanay waxay ahayd dhibanadda ahna marxuumadda haddana ay ku sugan yihiin dakhlayaasheedii maxkamadda gudaheeda qaar ka mida xukumanayaashu kama aysan helin maxkamadda racfaanka xukunkeeda ciqaabtii ay ka mudnaayeen shareecadda islaamka iyo qawaaniinta dalkooda maxkamaddii racfaanka waxay sheegtay kufsi inuu dhacay balse laba sana ay ku qabatay xitaa xeerkii ciqaabta oo hore saddex boqol sagaashan iyo sideed qodobka haddii dib loogu noqdo wuxuu ahaa ugu yaraan shan sano ugu badnaana shan iyo toban sano xataa kaama aysan ra waxay hareer martay maxkamaddu qodobadii eedaynta aan ku saleynay dembiyada iyo asbaabaha racfaanka aanu ku duraynay xukunkii maxkamadda darajada koowaad ayay iska eletay qareennada labada dhinac ayaa midba dhankiisa soo hordhigay maxkamadda asbaabo uu ku difaacayo dhanka uu matalayo maxkamadda sare ayaa ugu dambeyn ku dhawaaqday go-aanka kiiska najmo cabduqaadir sida uu ku dhawaaqay garsoore cabdiqani diiriya cawl maxkamaddu waxay aqbashay cabashadii ay soo qaateen xeraali ku-xigeenka guud ee maxamed xareed faarax iyo qareen sheekh siciid axmed faarax oo qareen u ahaa marxuumad najmo cabdulqaadir iyo eheladeeda waxay wax ka bedeshay xukunkii waxay burisay waxay burisay xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka nugaal waxay xukuntay magtii marxuumad magtii marxuumad najmo cabdulqaadir xasan oo dhammaystiran oo ah kontarin geelah ayna ku xukuntay xukumanayaasha kale ah jaamic maxamed ibraahin cabdixakiim maxamed cabdiraxmaan axmed cabdirasaaq cali waxay kaloo xukuntay kharashaadkii hore ee maxkamadaha iyo tii maxkamadda sare guud ahaan marka laysku daro iyo ashubikaaradii iyo qareennada kharashkoodii markii laysku daray wuxuu noqday labaatan iyo kow kun sagaal boqol iyo labaatan doolar kaasi isugu jira xumadii qareenka kharashaadkii ka baxay dhibanayaasha inta dacwada socotay ashubikaaradii gabadha waayo dhimashadaa dambaysay waxay kaloo xukuntay xukumanayaasha ku xukuntay shan min shan sano oo xariga sida uu qabo xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo meesha ugu yaray ee ciqaab loo qabsado xeerka ciqaabta kiiska kufsiga loogu geystay najmo cabduqaadir ayaa dhacay bishii saddexaad ee sanadkii labada kun sagaal iyo tobanka kaasoo ugu dambeyntii sababay dhimashada najmo cabduqaadir sida lagu sheegay doodii koowaad ee shalay maxkamadaha puntland ayaa waayadan waxaa hor yaalay kiisas kufsi iyo dil la xiriiray kuwaasoo horay qaybtood loo xukumay laguna fuliyey qaybna ay iminka hor yaalaan maxkamadaha kala duwan ee puntland kuwaasoo go-aamadeedana ay dadka u dhegtaagayaan nuux muuse birjeeb v o a garowe